bismillaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo toddobaad min suurati alacraaf qaala allahu tacaala waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi nnaari qaaluu rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi aldaalimiin waxaynu ku soo jirnay qisadii la xidhiidhay qoladii la dhihi jiray asxaabu alacraaf waxaa inoo soo dembaysay asxaabu alacraaf inay u dhawaaqeen kuwii ahlu jannaha ahaa asxaab aljanna inay u dhawaaqeen ay dhaheen salaamu an salaamun calaykum salaamun calaykum ilaahay wuxuu yidhi lam yadkhuluuha wahum yadmacuun jannadii weli ma gelin waase quudaraynayaan waidaa surifat qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa surifat markii la iilo oo la leexiyo absaarahum absaaruhum waidaa surifat absaaruhum aragyaalkooda markii la iilo oo la jeediyo tilqaa'a asxaabinnaari asxaabu naarka xaggooda markii loo jeediyo waidaa surifat markii loo sarfiyo oo loo jeediyo absaaruhum aragyaalkooda tilqaa'a asxaabi nnaari naarta kuwa asxaabta ama u saaxiibkaa xaggooda iyo jihadooda markii indhahooda loo weeciyo qaaluu waxay yidhaahdaan wa qaaluu waxay dhaheen macnaha waxay dhihi doonaan weya qaaluu waxay dhaheen waxay dhihi doonaan weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyow laa tajcalnaa hanaga hana yeelin maca alqowmi qoomkii miciis qoomkii aldaalimiin ee daalimiinta ahaa qoladan asxaabulcaraaf oo qolada xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda isla ekaadeen lagu tilmaamay oo marakan aan jannana joogin naarna joogin ee ku xabisan suurka iyo acraafka halkaas labadaa qolo dhexdooda ilaa ilaahay kala xukumayo ahlu jannaha markay fiiriyaan inta badan ahlu jannaha inay fiirinayaan baa meesha laga fahmay way salaamayaan salaamun calaykum bay dhahayaan ahlu naarka markay eegaan waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow laa tajcalnaa hana yeelin maca alqowmi qoomkii micis qoomkii aldaalimiina ee daalimiinta ah ee dulmi falowyaalka ahaa dulmiga soo sameeyey waa kuwa gaalada ah ilaahay bay waxay ka baryanayaan ka codsanayaan ilaahay kuwa daalimiinta ah ee naarta ku jira ilaahay inuusan macooda yeelin waidaa surifat abu xayaan wuxuu leeyahay cibaaradaas surifat laga cabiray waxay tusinaysaa inta badan eegidda ay meel fiirinayaan asxaabulcaraafku inay tahay dhankaay fiirinayaan dhanka ahlu jannaha inay eegayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa ayuu yidhi surufadaas qur-aanku macaanidiisu aad bay u xeel dheer tahay ahlu naarku inaysan wejigooda ku aadanayn ee dhinac kale ay ka jiraan oo hadday wejigooda ku aadan yihiin surifad markii loo iilo lamaba dhehayna wejigoodiibaaba markaa iskaga aadanba ee waidaa surifat absaaruhumtaan inay dhinac kale ahlu naarku wejigooda aysan ku aadanaynna waa laga qaadanayaa bui wanaada waxaa dhawaaqay asxaabulacraafi asxaabu lacraaf baa dhawaaqay rijaalan rag bay u dhawaaqeen wanaadaa way u dhawaaqeen asxaabulacraafi kuwii asxaabulacraafka ahaa rijaalan rag ayay u yeedheen oo u dhawaaqeen raggaasoo yacrifuuna ay garanayaan hum rijaashaas rag ay yaqaanaan bay u dhawaaqeen oo ahlu naara yacrifuunahum ay garanayaan maxay ku garanayaan bisiimaahum calaamaadkooda calaamaddooday ku garanayaan qoladii gaalada ahaa abulahab iyo abujahal iyo gaaladii waaweynayd oo lays-yaqaanay oo adduunka laysku yaqaanay baa naartii uga dhex muuqanaya kuwan iyagoo naartii aysan ku jirin baa waxaa la tusayaa loo daahirinayaa oo kashfiga looga qaadayaa kuwa ahlu naarka ahaa mise hebel iyo hebel iyo hebel oo raggii la yaqaanay ah oo odayaashii waaweynaayo ahlu naarka ahaa ee garanayeen baa naartii dhex fadhiyo ka muuqda way isgaranayaan markaasaa waxaa dhawaaqaya asxaabulcaraaf rag ay garanayaan bay u dhawaaqayaan qaaluu waxay dhaheen asxaabulcaraafkii maa maxaybu aqnaa deeqay cankum idinka xaggiinna jamcukum jamciinnii aa jamcin jidheen xoolaha aa uruurin jidheen xoola uruurintiinnii badnayd gaalada aad bay xoolaha u tabcaan una uruuriyaan oo waxa weeyaan kuwaba intay kuwa ka xoolo badan yihiin waa ka awood badan yihiinoo waa horumar xagga adduunka ah bay kaga badan yihiin maa maxaybuu aqnaa deeqay cankum xaggiinna jamcukum uruurintiinna iyo jamcintii aa jamcinayseen maalka jamcukum lilmaali bay ka dhigan tahay iyo wamaakii kuntum ahaan jidheen tastakbiruuna iskibrintiinnii aa iimaanka iska kibrin jidheen maxay idinta dha meeshaa fadhidaan isku jeedaan waxaa ku sugantihiin ma aragtaan naar baa dhex fadhidaan wey waxay ka dhigan tahay istikbaarukum can iliimaan iska kibrintii iimaanka a iska kibrin jidheen maxay idinta dha xoolo uruurintii tirada badnaa intaasoo kaydiyo adduun a haysateen haddaa mar naar fadhidaan maxay idinta dha markaas istifhaamkaas ma aqnaadaas waxa weeyaan waa litawbiikh baa la yidhaahdaa waa canaan iyo haydaartayn iyo dagaal macnaha weeyaan marka waxay weeyaan waxba idiinma deeqin waxba idiinma tarin jamcii xoolaha a ururin jidheen iyo iskibrinta a iskibrin jidheen midna wax idiinma tarin weyaan midda kale asxaabulcaraaf baa weli wata hadalka iyo khudbada ahaaulaa'i kuwaas alladiina kuwii mayaa waa kuwo kaloo jannada jooga gaaladii bay la hadlayaan gaaloy kuwaani alladiina kuwii mayaa aqsamtum aad dhaaran jidheen laa yanaaluhumullahu ilaahay inuusan la gaaraynoo siinaynin biraxmatin wax naxariisa ilaahay inuusan kuwaas siibayn kuwa hadda jannada ka muuqda oo jannada ku jiraaya soo kuwaa ku dhaaran jidheen maaha inaan ilaahay wax naxariisa siinayn iyo wax raxmada kuwii mu'miniinta ahaa ducafada ahaa adduunka markii la joogay weeye xag rabbi qof awood kale daciif maaha laakiin adduunka muuqaalkiisa kuwii aan dharka qurxoon iyo xoolaha iyo hadalka fulaya iyo awoodda aan haysanin ee aa ku jeesjeesi jidheen kuwii noocaas ahaa soo maaha kuwaan jannada hadda ku jira oo idinku aa ku dhaaran jidheen ilaahay inuusan jannada gelinayn iyagaa waxay ku dhaaran jireen kuwaan inaan ilaahay janno siinayn istifhaamku warkaan waxa weeyaan istifhaam istifhaamu taqriir baa la yidhahdaa yaa kuwaani soo kuwii saa ku dhaaran jidheen maaha haa waa yihiin wey kuwaa dhihi jidheen khayr iyo janno iyo naxariis arki mayaan kuwaan mayaysan ahayn waa yihiin wey waa kuwan kuwa ku jeesjeesi jidheen maanta jannay joogaan marka dhanna istifhaamku waa taqriir dhanna waa tawbiikh iyo wax la yidhaahdo canaanash haaulaahi kuwaani alladiina kuwii mayaa aqsamtum aad dhaarateen laa yanaaluhumullahu ilaahay inuusan gaarsiinayno macnaha siinaynin biraxmatin naxariis iyaga inuusan ilaahay raxmad siinaynin iyagoo qiila lahum walxaal qad qiila lahum iyadoo loo yidhi kuwaan jannada ku jira udkhulu ljannata jannada gala laa khawfun wax cabsiyaana calaykum idinka dushiinna ma ahaanin walaa antum mana aydnaan ahaanin taxsanuuna kuwa tiiraanyoonaya waxa weeyaan khawf iyo xusni mid adduun iyo mid aakhiro labadaa ka kala imaanaya idinkoo aan midna arkayn markaa hadalkan asxaabulcaraafka inay wataan oo markaas waxa weeyaan sidaasaa la yidhi weye xag rabbibaa waxaa laga yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi udkhuluuljanna kuwan jannada gala la yidhi ma asxaabulcaraafkiibaa laftoodii oo ma'aalkoodii iyo marjicoodii dambe asxaabulcaraafkii jannadii baa la yidhi gala mise kuwaani waa kuwaa mu'miniintaayo aa ku dhaaran jidheen inaysan janno arkin iyagoo loo yidhi udkhulu ljanna laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun imaam ulusi isagu wuxuu leeyahay hadalkan waa min kalaami asxaabi alcaraaf asxaabulacraafka hadalkoodii oo socdo weeye oo asxaabulcaraafkiibaa waxay u dhahayaan ahlujannihii ay haddeer ay lahaayeen haula ay ku soo sheegayeen waxay dhahayaan udkhulu ljanna duumuu fi ljanna wey jannada iska daa'ima idinkoo aan cabsanayn idinkoo wax tiiraanya aysan jirin farax kii ugu sarreeyey iyo karaamad iyo maamuus tii ugu sharaf badnayd idinkoo ku sugan wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu naari naarta asxaabteedii baa waxay u dhawaaqeen asxaab aljannati jannada asxaabteedii tii hore waa soo marnay asxaabuuljannuhu markay dhawaaqeen oo asxaabu naarka u dhawaaqeen iyada waa soo marnay haddana asxaabu naarkii baa dhawaaqaya tabtaasi hadha u dhici doonta xaqaa'iq xaqiiqada imaan doonta weeye wanaadaa asxaabu nnaari naarta asxaabteedii ayaa nidooday oo dhawaaqay asxaaba aljannati ayayna u yeereen oo u dhawaaqeen oo maxay dhaheen an afiiduu shuba ahlu jannow calaynaa dushayada min almaa'i biyaha xaggooda wax nooga soo shuba war biyo nagu soo sayriya war waxuun biyo ah waxuun biyo ah waa oomanaha waa gubanade wuxuun biyo ah nagu soo shuba oo nagu soo rusheeya oo nagu soo dareeriya an afiiduu bay dhahayaan an afiiduu calaynaa min almaa'i war dushayada biyo ku soo shuba ow amase mimaa kii xaggii wax nooga soo shubo nooga soo rida rasaqakum allaahu ilaahay idinku arsaaqay war midhaha iska cunaysaan waxaa noocnoocaada quruxda badan jannada noocyadeedii iyo midhaheedii iyo wanaaggeedii baa u muuqanaya war waxaan aa barwaaqo haysataan wuxuun midhaa noo soo daadiya war wuxuun biya'ana nagu soo shuba oo noo soo macnaha sii daaya waa qasabada rabbaaniya meeshii loogu talagalay maa cid kasta iskama furan ka dho cid kasta iskuma qaboojin ka dho cid kasta midhaha iskama cuni karayso kuwaanna oonkii baa ka batay gaajadiina waa ka batay labadii dhinacba way ka hadleen dhanka oonka waxay dhaheen annafiiduu calaynaa min almaa'i war dushayada wuxuun biyaa ku soo daadiya dhankii arsaaqda iyo cunnada iyo gaajadana markay ka hadlayeen waxay dhaheen ow mimaa rasaqakum allah war ilaahay wuxuu idinku biilo idinku arsaaqay ee macnaha aa haysataan wax naga sii oon baa na laayey gaajaa na dishay marka kuwa hadalka waa loo fasaxay gaalada inay hadalkaa dhahaan idan baa loo siiyey waa hadlaa la yidhi hadalkay ku hadlayeen codsigoodii kaasoo noqda kuwan kale oo ahlu jannaha jawaab baa laga sugayaa iskama hadli karaan in iyagana loo idnoo loo fasaxo mooyaane muddo ka bacdi baa waxaa la yidhi u jawaaba qaaluu waxay dhaheen ahlu jannihii inna allaha ilaahay xaramahumaa labadaas waa ka xarimay biyahaas yar waxaas baadkaayo aan haysanno midhaha iyo barwaaqadaas inna allaha ilaahay xaramahumaa labadaas ilaahay waa ka xarimay cala alkaafiriina kuwa gaaladaa dushooda kuwa gaalada ah ilaahay waa ka xarimay marka qof la yidhi waxaa mamnuuc ma cuni kadhid waa loo diiday afka aan saari karin haddii lama siin karayo ilaahay baa u diiday ilaahay baa ka xarimay biyahan jannada yaal iyo barwaaqadan kale iyo midhahan jannada taal kaafiriinta iyo gaalada ilaahay baa ka xarimay taxriimkaas xarimid waa laga manciyey weeyaan afka ma saarayaan ma la siinayo ma lagu maamuusayo waxaa la yidhi nin gaal ah baa walaalkiisa iyo aabbihiis la hadlaya jannada jooga isagu waa gaal ilaa dadku waa waa wada dhasheen laakiin isku meel uma shaqaysan isagu waa gaal markaasuu wuxuu dhahayaa qad ixtaraqtu waa gubtay aabbihii iyo walaalkiibu la hadlayaa waa gubtay waa baaba'ay faafid calaya min almaa'i war wuxuun biyaa igu soo daade wuxuun biyaa igu soo shu markaasaa la dhahayaa kuwa ahlu jannaha ahaa war u jawaaba kuwaan qaraabadiinaa idinla hadlaya war u jawaaba markaase waxay dhahayaan ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin imaam dabarigaa soo raraya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xarimay kuwa gaaladaa ilaahay wuu ka xarimay sidaasi dhahaya ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin biyahaas iyo baadkaas labadaba ilahay gaalaa idinku ahaydeen gaalnimaa naarta ku gashay ilaahayna waa ka xarimay kuwa gaaladaa weeyaan alladiina kuwi weeyaan gaaladu marka gaaladii baa la sifaynaya tilmaantaan gaaladu waa kuwe cala alkaafiriin alladiina kaafiriintaaso ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkoodii lahwan jeesjees cayaar iyo walaciban cayaar lahwan walaciba ya cayaar dad waaweyn iyo cayaar dhallaan lahwan jees jees iyo walaciban cayaar yaa kuwa diinkooda ka yeeshay gaalada aad bay diinka ugu jeesjeesaan kuwii hore iyo kuwaanba oo muslimiinta u dhibaateeyaan oo u xaqiraan oo aayaadka qur-aanka ah iyo ma garanaysaa xataa qur-aanka kitaabka uu qur-aanku ku qoran yahay iyo amaakinta maaragtay diinta iyo cibaadada muslimiinta dhibaato badan bay ku sameeyaan kuwii diinkooda ka yeeshay lahwan walaciban gaaladaas weeyaan aladiina gaaladaas itakhaduu ka yeeshay diinahum lahwan walaciba oo waqarrat ay ku karisay hum iyagu alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd ee lidatay birbirkan adduunka dhaldhalaalkan adduunka shahwaadkan adduunka taas baa ku karisay kuwaan birbirkan iyo waxaana waa sun qaatil ah qofkii ay macnaha madaxa ku dhufato oo wareeriso waa qof iska suuxsan waxaasuu iska dabagelayaa wakhtigii baa kaga dhumaya adduunkaasuu israacsiinayaa dib uma fakerayo aakhiradiisa iyo camalkiisa saalixa iyo wanaag iyo gurigiisa dambe ka fakeri maayo falyawma maanta baa ilaah yidhi maanta oo maanta ah maalinka qiyaamada ah nansaahum waannu halmaamaynaa gaalada kamaa sidii iyaguba nasuu ay u halmaameen liqaa'a yawmihim maalinkooda la kulankiisa haadaa ee kana maalinku maalinkan inay la kulmayaan oo imaan doonaan say u halmaameen oo ugu soo camal falan waayeen ayaannu maanta annaguna iyaga ku halmaamaynaa halmaanka wixii la halmaamo waa laga tagaa markaa bimacna tarki weeyaan falyawma maanta nansaahum waannu ka tegaynaa wey naartaan kaga dhex tegaynaa wey kamaa nasuu iyaguba say u halmaameen oo uga tageen liqaa'a yawmihim haada maalinkoodan ee kan ah la kulankiisa say uga tageen oo ugu soo camalfalan waayeen oo u rumayn waayeen oo qalbigooda marna ugu soo dhici waayey oo ihtimaam u siin waayeen sidaasoo kale annaguna maanta naartii uga dhex tegaynaa weeyaan naartaa looga dhex tegayaa wey waa wax lagu halmaamay naarta looga tegay ka war waxa weeyaan sidaas baa dhacaysa maxaa yeelay maalinkan weyn oo in la halmaamo aan mudnayn ayay yalama halmaameen qofka iska tamashleeya oo adduunka inay maalintan dambe ka dambaysaba weligiis aysan ku soo dhicin oo aan camal falanaynin oo iskaba halmaamo inuu rabbi hortegi doono xisaabe ka dambayso oo abaalmarin jidho dhibaataa ku dhacaysa waa dhibaato weyn weeyaan siday sidaa u halmaameen kamaa nasuu liqaa yowmi haada iyo wamaa kaanuu biaayaatina iyo wamaakii kaanuu ay ahaan jireen biaayaatina aayaadka yaga yajxaduuna kuwa dafiroo jaxdiya oo inkira macnaha midda kalena waxa weeyaan diididii iyo jaxdigii ay ku samayn jireen aayaadka qur'aanka ah kariimka ah ay beenin jireen ayna ku jeesjeesi jireen sidaasaa marka naarta loogaga dhex tegayaa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee aayaadkan walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun aayaadkan markii ilaahay inoo soo sheegay kuwa gaalada xaalkooda iyo khasaarada xunay ku dhacaysa aakhiro halkan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inaan qofna wax xujaah iyo wax cududaarah uusan lahayn maxaa yeelay ilaahay ummadda rusul buu u soo diray ilaahay kutub buu soo dejiyey war kitaabkii wax lagu dhaqmi lahaa iyo ciddii kuu sheegi lahayd baan iskugu kaa soo daray oo rasuul ah waxaa loo soo diray rususha kutubtana loo soo dejiyey waxa weeye hidaayat lbashariya bashariyada iyo bini aadamka oo dhan iyo jinkuba inay hanuunaan iyo in lagu hanuuniyo marka taas baa halkan laynoo ka sheegaya waxaa kaloo laynoo sheegi doonaa ambiyadii ilaahay qisooyinkoodii qaar ka mid a waxaa lagu bilaabi doonaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam nebi nuux waxaa la yidhahdaa shaykhul ambiyaai ambiyada ninkii ugu weynaa odaygoodii ama ninkii weynaa weeyaan duqi macnaha ninkii u weynaa weeyaan waxaa lagu xijin doonaa nebiyullaahi huud calayhi salaam waxaa la sheegi doonaa gaalada yaa mowqifkooda dacwadii rusushii wanaagsanaa ay la yimaadeen meeshay gaaladiiyo mushrikiintu ka istaageen qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee ji'naahum waxaannu ula nimid iyaga reer makaad iyo kuwa la midkaa iyo ummadoo dhan waxaannu ula nimid bikitaabin kitaab weyn oo cadiima oo sharaf badan ayaannu ula nimid kitaab baan usoo dejinay walaqad ji'naahum xaqiiqadu waxa weeyaan ji'naahum inaan ula nimid bikitaabi kitaabkaasoo fasalnaahu aanu kala dhigdhignay bayannaa macaaniih macaanidiisa aanu caddaynay axkaamtiisa aanu caddaynay calaa cilmin xaalaan ku sugannahay baa ilah leeyay ogaal oo xaggayaga ka ahaaday calaa cilmin ogaal calaa cilmin minna wey ogaal xaggayaga ka ahaaday kitaabkaasaan ula nimid kitaabkaasi marka wuxuu ku yimid kitaab qayima oo hayra dii ciwaj wax qallooca aanu saaxiib ahayn aan lahayn walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan xaalu kitaabkaasi yahay hanuun hanuun iyo waraxmata naxariis liqowmin qowm hanuun iyo naxariis u yahay yaa hudan iyo waraxma daa raxma weeyaan raxmad midu saaxiiba liqowmin qowm buu hanuun iyo raxmad u yahay qoomkaasoo yuuminuuna rumaynaya qolada aan iyagu rumaynaynin haddee raxmad iyo hanuunu ma aha se maba rumayna laakiin ciddii qur-aanka rumaysa wuxuu u yahay hudan waraxma ayaa ilaahay uga dhigay liqowmin yuuminuun qowm oo yuuminuuna rumaynaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi hal yanduruuna ma koranayaan iyagu kuwan gaalada ah ahlumaka kow ka yihiin iyo kuwa lamidka iyo kuwa hadda joogaba hal yanduruuna ma koranayaan ilaa ta'wiilahu qur'aanka ta'wiilkiisii iyo fasirkiisii mooyaane ta'wiilku waa maxay caaqibatu maa wuciduu bihi wixii loo yaboohay ciribtoodii wixii loo yaboohay ciribtiisii waxaan ahayn mayay koranayaan oo maxaa loo yaboohay cadaab iyo ciqaab ta'wiilahu ay caaqibat hal yanduruuna ma koranayaan ilaa ta'wiilahu ilaa caaqibatah oo kale weyaan ciribtiisi mooyaan qur-aanku hadda waa war waa sheeko laynoo akrinayo jannaa imaanaysa naar baa imaanaysa waxa weeye maalin yowmul aakhira abaa jidha asxaabulcaraabku sidaasay dhihi doonaan asxaabu janna saasi ku dhawaaqi doonaan asxaabu naar saasi ku dhawaaqi doonaan waa waxaan weli inoo imaan war aan akhriyayna weeye hadda marka hadda ma wax kalay sugayaan ilaa warkaas fasirkiisa inuu yimaado oo fasirkiisu waa maxay asxaabuulcaraabkiyo hadlayaa la arkaya asxaabu naarkiyo hadlayaa la arkaya asxaabu jannihiyo hadlayaa la arkaya jannaa jidhaa qur-aanku inoo sheegay jannadii baa la gaarayaa la arkaya naar baa jidhaa qur-aanku inuu yidhi naartii baa la arkaya rusushii baa la keenaya waxaa la dhahayaa ummadda ma gaarsiiseen iyagii baa la dhahayaa ma laydin gaarsiiyey ta'wiilka qur-aanka macnahan sheekadan halkan ku qoran xaqiiqadeedii fasirkeedii iyo ciribteedii baa la gaaraya wax kaloo la koranaya ma jiro tii inay timaaddo qur-aanku sheegay taa un baa la koranaya taa waxaan ahayn mayay koranayaan ilaahay wuxuu yidhi yowma maalin yaatii ou imaan doono yowma maalin yaatii ou imaanayo taawiiluhu qur-aanka taawiilkiisu maalinka ou imaanaayo wax weyan waa maalinkaasna waa maalinka qiyaamada maalinkaa arrinkaa ciribkiisu iyo xaqiiqadiisu imaanayo yaquulu ladiina kuwii waxay dhihi doonaan nasuuhu halmaamay min qablu horay kuwii qur-aanka halmaamay ee dayacay ee ku camalfali waayey adduunyada markii la joogay waxay dhihi doonaan qad xaqiiqe jaa'at waxaa noo timid rusulu rabbinaa rabbiga naga rusushiisii baa noo timid bilxaqi xaq ayayna noola timid weeyaan rusushii ilaahay warar xaqah akhbaar saadiqa ah ayay noola timi waxaa haddana dhab noo noqotay wixii rusushu noo sheegi jidhay inay xaqiiqo ahaayeen mana aanan soo rumayn mana aanan soo raacin saasay dhahayaan qad jaa'at rusulu rabbina marka waxa weeyaan ciqaabkii markuu ku dego bay waxaa dhahayaan waxay dhahayaan rusushii ilahay annaga waa noo yimaadeen xaqina waa na soo gaarsiin way noo naseexeeyeen run bay noo sheegeen laakiin warkaa hadda ay qiranayaan waxba u tari mayso ma anfacayso cadaabka kama badbaadinayso waxay u taraysa ma jiro marka iyagii baa weli warkii wato waxay dhahayaan fa hal lanaa hanaga ma noo ahaatay maanta oo qiyaamadiya min shufacaa'a kuwa noo shafeeca ma noo ahaadeen oo hadday noo ahaadaan fa yashfacuu lanaa ay noo shafeecaan alla maanta cid noo ergeysa mar haddii arrintu adag tahay dad weji meel kuleh baa loo bahay arrinta adkaata waxaa loo baahdaa cid weji ku leh oo arrintaas badbaadin ka dhah oo furdaamin ka dhah marka waxay leeyihiin innaga dembiilayaal baan ahayne cid maanta noo ergeysa oo dhibaatadan yaa noo ergaysa oo cadaabkaa naga badbaadisa ma noo ahata waa istifaam oo fiihi macna tamani alla haddaan heli lahayn waa tamaninayaan fahal lanaa min shufaacaaa fayashfacuu lanaa aw nuraddu ma nala celinayaa fahal nuraddu ma nala celinayaa oo haddii nala celiyo adduu nala ku celiyo fanacmala aan soo camal falno hayra aladii kii kayrkiis kunnaa aan ahaan jirnay nacmalu kuwa camal fala wixii aan soo shaqaynay shaqadaan hayn jirna adduunka shaqo aan hayn aan soo qabanne alla ma nala celinayaa maanta yaa ow nuraddu ma la nalnaqayaayo ma nala celinayaa oo haddii nala celiyo fa nacmala aan soo camal falno hayra aladii kayrkiis mid ah kunnaa aan awal ahaan jirnay nacmalu kuwa camal fala waxaan soo samaynay waxaan ahayn xumaan baan soo samaynay wanaag aan soo samaynay camal saalix aan la nimaan maca sidaan iska soo dayn ilaahay wuxuu yidhi qad iska xaqiiqee khasiruu kuwaasi waa khasaareen anfusahum naftoodiibay u khasaareen oo khasaariyeen wadalla waxaana dhumay canhum xaggooda maabaa ka dhumay kaanuu ay ahaan jireen yaftaruuna kuwa iftirooda adduunyadii liidatay bay waxay ku bedel qaateen wixii qaaliga ahaa oo aakhiro ah adduunyay israacsiiyeen oo dhammaanaysa daartii baaqiga noqonaysay bayna ka tageen wey marka way khasaareen qofka khasaare maxaa u taqaanaa qof waxa uu bixiyey wuxuu ku bedelqaashay aysan qiimo lahayn dhaqaalo tiro badan haddaa kala baxday waxaan waxba kuu tarayn oo aan qiimo lahayn taa adduunka waa la yaqaanaa dee qofkaan dhaqaalihii meesha uga soo noqon mayo waa khasaara waxayna waxba u tari mayaan wax wax u taraya maaha marka waxa weeyaan khasaarada rismiga ah waa midda dambe oo ah waxaan wax u tarayn bay israacsheen oo adduunyo ah waxayna ka tageen daartii baaqiga noqonaysay oo aan weligeed laga tegaynin waxaa ka dhumay oo iyana ay meesha ka waayeen sanamyadii iyo asnaamtii iyo wixii ilaahya beenaadyadii ay sheegaynayeen oo ay lahaayeen way noo shafeecayeen tiina waa waayeen marka hadda haddii la celin lahaa xataa oo adduunka lagu soo celin lahaa camal wanaagsan lama yimaadeen walow rudduu lacaaduu lima nuhu canhu ilaahay baa meel kale inoo ku sheegay haddii la celiyo wixii laga reebay bay mar kale ku noqon lahaayeen ilaahay baa abuuroo og xumidii inbay sii samayn lahaayeen weligood imaan ma yeesheen darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab